shirarkan waa shirar runtii lagaga afrinsanayay arrimaha amniga ee dalka marxalada la marayo iyo sidii amniga kor loogu sii qaadi lahaa iyo sidii loo cili tiri lahaa kooxdan nabadiidka ah ee al-shabaab sidii wadanka dhammaan looga saari lahaa iyo sidii amniga magaalooyinka loo tugi lahaa iyo arrimo noocaas oo amniga ku tacalluqa ayaa ayay ahaayeen wadatashi golaha wasiirada ka dhexeeya ayuu ahaa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana inay kala soo qayb qaateen waa gartay dee dabcan shirarka noocan oo kale ah marar fara badan ayaad qaban jirteen oo aad ka hadli jirteen dardargelinta arrimaha amniga welina dadku su-aale ayay iska weydiinayaan sida wax loo qabtay iyo sida ay u adkaatay in looga hortago qaraxyada ay geysanayaan kooxda ururka al-shabaab marka shirarkan maxay uga duwanaan doonaan kuwii horey aada u qabateen go-aanadase la filaya inay ka soo baxaan maxaa ka mid ah walahi runtii waxa waaye horta yani amniga marka laga hadlayo badanaa waa reception waaye receptionka saxdaana waxa waaye boqol ama labaatan hagadaamo oo ay wadeen kooxda nabadiidka ayaa laga yaabaa in la fashiliyo oo yani lagu guuleysto laakiin dawladana waxaan rabnaa boqol kiiba boqol inaan guuleysano hal mar oo ay dhib geystaan ayaa ayaga ay u baahan yihiin si ay niyad jab ugu abuuraan kalsoonidii shacabka taas waa mid iska caadiya sinaad og tahay kooxdan argagixisada meel walbay joogaan dhib bay ka geystaan ama ha noqoto daris ha noqoto ama california ha noqoto wadamo runtii awood iyo technologyba aada ugu ugu horumarsan ayay ka dhacayeen marka waana waana intana soomaaliyana waa waa ka dhacaan sidaad la socoto laakiin de waa wa waa inta la fashiliyay inta laga hortagana aad bay u badan yihiin oo ay shacabka ina ogaadaanna waa rabnaa u sheegno aan dhahno yani intaasoo waxyaaboodna yani waxbaa laga qabtay istaraatijiye cusub oo lagu lagaga hortegi kara halkan qalax ama labadan qalax oo bishiiba mar shacabka soomaaliyeed la beegsanayaan runtii dawlad lama raadsadaan shacabkii ayay la raadsanayaan meelaha bulshada isugu timaado maqaayadihii hoteeladii meelaha lagu caweeyo meelaha targetka saftiga la yidhaahdo ama meelaha aysan yani ilaalida badana joogin ayay la raadsadaan waa runtii marka wacyigelin iyo istraatiijiye cusub inaan la imaano ayaan kaga hadlaynay iyo talooyin inay golaha wasiirada xukuumadda de ayada amnigiina mas-uuliyadka ah mas-uuliyadda ugu weyn ka saaran tahay marka is isxasuusin iyo kala soo jeedin iyo la imaansho istraatiijiye cusub oo yani lagaga dhixi karo arrintan ayay ahayd waxaan isugu imaanay wasiir shaki kuma jirto inaad dagaal xoogan kula jirtaan ururka al-shabaab marar fara badanna aad fashilisaan waxyaabo dhici lahaa midowda africa ayaa soomaaliya ku sugan oo isna dagaal ku jira laakiin si guud marka loo eego qaraxyadan joogtada ah iyo xajmigooda inta uu la eg yahay iyo weeraradii ugu dambeeyey ee al-shabaab ay ka geysanayeen xerooyin ay leeyihiin ciidamada amisom oo ku yaala meelo kala duwan oo dalka soomaaliya ah waxaa dad fara badani ku soo dhacaya maankooda ma awooddii shabaabkaa korodhay matiini baa yaraatay marka see wax lagu qiimeeyaa haddii weeraradu ay idinku bataan runtii caqabadaha jira oo waxyaabahan keenay waa badan yihin waxaana fiican mar walba markii amniga uu wax dhib yar uu soo gaaro in yani taxliilin la sameeyo sababta ay waxaan u dhaceen iyo sababaha lagaga hortegi karo intaba in la raadiyo waayo magaalada muqdisho oo gaar ahaan baaxigeeda waa weynaaday populationkii aad buu u batay waxaa loo baahanyahay marka populationkii iyo baaxaddii weynaatay in ciidamo hanan kara amnigeeda in la sameeyo yacni islama socdaan marka iyadoo ay keenayaan dhaqaala daro jirta-aadeed iyadoo ay keenayaan yani caqabadooyin badan oo ay aysan suurto gelayn in yani meel walba ciidan la dhigo annaga waxaan isdigaynaa dee inaanan ciidan meel walba aanan geynin laakiin istraatiijiye kaleeto shacabka lagu kasban karo xog saxa lagu heli karo dadkan lagaga guuleysan karo laakiin mar walba waxaan rabaa inaad ogaataan waxay ka dhacaan wadamo yani wacyigooda aada u sarreeya wadamo wacyigooda iyo technologiyadooda iyo aqoonteeda runtii ay naga sarreyso ayay ka dhacaan yani saasay tahay taageero fiicanna shacabka waa ka haysana shacabkana waxaan rabnaa inaan kalsooni gelin amniga marka laga hadlayo waa gelinta shacabka la gelin ay kalsooni dowladda inay ku qabaan waa gartay arrinta ku saabsan dabcan kalsoonida shacabka a ka dhawaajisay iyo arrimaha la xiriira sirdoonka soomaaliya sida uu awood ugu yeelanayo inuu ka hortegi karo weerarada la abaabulayo iyo qaraxyadu intaana ay dhicin ka hor arrimahaas maxaa iyaga idinka qorshaysan oo lagu horumarin karaa labada dhinac ee dhinaca shacabka kalsoonida aada rabtaan inaad ka heshaan iyo hay-adihiina nabad sugidda inay noqdaan kuwo marka wax dhacaan oo keliya aanay dabageline inta aanay wax dhicinna ay ka hortegi karaan inkastoo aad sheegtay in waxyaaba fara badan laga hortago
shacabka waxaa waxaa qorshaha hadda jiro oo aan rabno waxaa ka mid a qorsho wada shaqayn aan ku abuurayna ka dhexayso hay-adaha amniga iyo gobolka banaadir runtii waxaan rabnaa gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinka sida caadiga ahaan jirtay degmada amniga degmada wuxuu ka koobnaa jiray guddoomiyaha degmada saldhiga bariiska iyo nabad sugidda ayaa amniga degmada heer degmo uu ka kooban yahay markii aan in yacni awood u siino guddoomiyihii degmada in wixii howlgal ah oo shaqaa mas-uuliyaddaas buuxda aan siino inuu u isticmaali karo hay-adihii amniga oo ay la shaqeeyaan wada shaqayn buuxda ay yeeshaan inuu isku xiri karo inay isku xiri karaan shacabkii iyo ayagana inay isku xirmi karaan waxaa intaas sii dheer oan qorsheynaynaa in wasiiro ayagana saas oo kaleeta ay ula shaqeeyaan degmooyinkii qorshahaasaa jiro qorshihii dirisaynta oo asagana runtii wax fiican laga qaban karo qorsho kaleeta waxaa jira asagana kaas lamida oo wacyigelinta dadkan yacni in yacni la cadeeyo dad lagu tilmaami karo inay yihiin dad muslimiina maba ahaba ilan dad yani caruurtii iyo dumarkii iyo hooyooyinkii iyo dadkii shacabka ahaa ay u noqdeen bartilmaameed inay dilaan oo aaminsan inay sidaas janno ku tegayaan ma aha dad islaama runtii in dadka marka la wacyigeliyo dhinaca fikirka laga wacyigeliyo dhinac walba shacabka laga wacyigeliyo dhinaca warashaqeynta ay leeyihiin iyo xog ururinta ay siinayaan hay-adaha amniga in kor loo qaado marka qorshooyin badan baa jiro oo runtii loo soo xisaa jiro aniga aan ku jiro oo ay ka wada shaqeynayaan ilaa maanta ilaa ay bixi waa gartay arrinta ku saabsan gobolka banaadir in amniga lagu wareejinayo gaar ahaan amniga magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir wararkaas ilaa intay dhan yihiin go-aan same laga gaadhay
waxaa waaye taliska gobolka banaadir military boliiska weligoodba waxay la shaqayn jireen guddoomiyaha gobolka waa la shaqayn jireen heer degmana waa la shaqayn jireen waxayna kala shaqaynayaan wixii howlgallaa oo breshka mar walba inay la shaqeeyaan oo wayna la shaqayn jireen haddana intii baan rabnaa inaan xoojino wixii administration ah oo maamul ah iyo bedel iyo balacsiin iyo maxaa la yidhaahdaa mishaaraad iyo weli waxay sidii uhoos joogaan talisyada heer qaran ayay hoos hoos joogaan laakiin waxaan ka hadlayna waxaa waa wada shaqayn dhinaca howlgallada ah waxa waa midka iyo maxaa la dhahaa howlgallada ay la sameynayaan oo ay ka qaadanayaan guddoomiyaha degmada ay la shaqeeyaan saldhig walbo iyo hay-ad walbo nabad sugida oo degmadaas waxay si joogta ah qayb ka yihiin marka ugu horeysa guddiga amniga heer deg ayay qayb ka yihiin wada shaqaynayaan haddii degmadaasi uu dhib ka dhaco ama hawshii sidii loo rabay loo qabo waayo taliska taliyaha ciidanka boliiska wuu ka bedelayaa boliiska taliyaha ciidanka nabadsugiddana wuu ka bedelayaa guddoomiyaha gobolkana wuxuu ka bedeli karaa guddoomiyihii degmadaas joogay marka inay wada shaqeeyaan howlgallada ay ku wada shaqeeyaan labada talisna oo heer degmana ay awaamirta ka qaataan guddoomiyaha degmada saasaan rabnaa inaan wax u sameyno si wada shaqaynta ay u xoogsanaato
waa gartay ugu dambeyn wasiir adoo aada u mahadsan horey marar fara badan waxaad u qabateen shirar looga hadlayo in dagaalka aanu ahayn oo keliya mid qori ah oo dhinaca kalena aada isku dayeysaan inaad wacyigelinta iyo fahamsiinta diinta islaamka aad ku soo jiidataan in badan oo ka mid ah dhalinyaradan hadda ururka al-shabaab ka tirsan marka diyaar ma u tihiin oo hadda ma ka howlgashaan arrimaha ku saabsan sidii culimmada soomaaliyeed idinkoo adeegsanaya aad maaragtay uga badbaadin lahaydeen in badan oo ka mid a dhallinyarada afkaaraha xag jirka iyo dagaalka maalin kasta aad kula jirtaan arrintaas waa arrin runtii aada muhiim u ah in yani aan lagu lagaga guuleysan karin keliya military approach ama dhinaca ciidanka in dagaal lagu hayo keliya laakiin ay noqoto dagaal afkaarta ahna in lagu qaado iyo in la helo political solution xal siyaasadeed in la helo madaxweynaha dhowr mar ayuu u fidiyey amnesty ama cafis ciddii kasoo baxayso oo fikirkaas ka tanaasuleyso in lasoo dhaweeyo oo dhaqan celin lagu sameeyo oo sidaa lagu soo dhaweeyo diyaar baan taas u nahay waa wadnaa culamaa udiinkana aad bay noo caawinaan aad bay uga hadlaan aad bay u wacyigeliyaan de dadkan ku jiro inta waaweyn dad waaweyn oo caqligooda yani aad garan karta yani oo leadershipka al-shabaab ku jiro oo ayagu u baleeray inay hawshaan yani inuusan wadankan degin waa gooni laakiin dhalinyarada yar ee la marin habaabiye waa dhalinyaro wiilashayna iyo carruurtayna oo kaleeto ah waa lama waa la marin habaabiyey diin baa lagu qabday aan jirin haddii ay ka tanaasulayaan fikirka noocaasa oo ay dib usoo noqonayaan annaga waa soo dhaweyneynaa yani dhaqan celinna waa ku samayneynaa afkaartaasna waa laga bedela brograamyo badan oo loogu talagalay oo defectionka dadka sameeya ay soo galo loogu talagalay oo shaqeeya ayaa jiro waana mar walbana waa soo dhaweyneyn dhinaca siyaasadana dabcan waa waa waa wadnaa ciddii fikirkaas rabtay inay ka hasto ama ciddii rabta annaga negotiation inay nala gasho waa waa waa la gelaynaa waa wadaynaa